bismillaahi araxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhegaysanaya oo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin sabti ah taariikhdu ay ku astaysan tahay sagaal iyo tobanka bisha setembar sannadda labada kun shan iyo tobanka kusoo dhowaada dhagaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan waxaa maanta degan xaaladda deegaanka iyo aqbari weyn ee gobolka shabeellaha hoose halkaas oo maalintii shalay weerar ka dhacay gacanta ay ku dhigeen al-shabaab waxaana la sheegayaa goobtaasi in uu ka dhashay khasaarooyin kala duwanoo soo kala gaaray dhinacyadii halka ay ku dagaalamay wararka aynu ka helay nasaaka iyo aqbari weyne waxa ay tilmaamayaan in xaaladdu ay tahay mid deggan sidoo kalena aysan jirin wax qalalaasa dagaal oo ka taagan halkaasi iyadoona deegaankaasi si buuxda gacanta ay ugu hayaan ururka al-shabaab ee maalintii shalay kala wareegay ciidamadii dowladda ee halkaasi fariisinka ku lahaa la wareegitaanka iyo aqbari weyne ee al-shabaab waxay imaaday ka gadaal markii habeen habeen hore abbaara saqdii dhexe ay halkaa banneeyeen ciidamadii midooda afrika ee amisom ee ku helinayay goobtaasi kuwa dowladda soomaaliya waxaana aroornimadii hore ee shalay dagaal aad u qaraar oo faraha looga gubtay oo halkaasi ugu dhexeeya al-shabaab iyo ciidanka dowladda ugu dambayn ay sababtay in gacanta ay ku dhigaan deegaankaasi ciidanka al-shabaab waxaana markii dambe la sheegay in khasaarooyin kala duwan ay ka dhasheen dagaaladaasi inta la xaqiijiyey saddex iyo toban ka mid a dhinacyadii dagaalamay ayaa ku geeriyooday dagaalka waxaana dadka deegaanka ay ku warrameen laba ka mid a gaadiidka dagaalka inay gacanta ku dhigeen al-shabaab oo ay halkaa ka kaxayseen ayadoona haatan ay gacanta weli ku hayaan deegaanka lagu dagaalamay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka shabeellaha hoose oo aan qadka teleefoonka kula xiriirnayn nooma suuro gelin inay nooga warramaan bal dhibaatada ka dhalatay deegaanka iyo aqbari weyne balse waxay xaqiijiyeen in mas-uuliyiintii heerka deegaan ee ku sugnaa halkaasi ay isaga soo carareen kuwaasoo haatan gabaad ay u tahay degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose wararka qaar ayaana tilmaamaya in haatan la qorshaynayo in mar kale dib loogu noqdo deegaanadii laga soo saaray ciidanka dowladda ee ku yaalay gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan deegaanada hoos yimaada degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose waxaa si aada loo adkeeyey ammaanka caasimadda soomaaliya ee muqdisho iyadoona lagu wada maalinimada beriha inuu ka dhaco shirka aayaha soomaaliya looga tashanayo ee laba kun lix iyo toban doorashooyinka ka dhacaya gudaha dalka soomaaliya ka oo ay ka qayb galayaan maamul goboleedyada ka jira dalka soomaaliya iyo sidoo kale waddamada daneeya arrimaha soomaaliya shirka lagu wada maalinta beri oo taariikhdu ay ku astaysan tahay labaatanka bishan setembar inuu ka dhaca magaalada ayaa lagu wadaa in looga hadlo waxa uu noqonayo hiigsiga soomaaliya laba kun lix iyo toban ama doorashada ka dhici karta dalka soomaaliya ayadoo kal hore ay ka dhawaajeen beesha caalamka iyo dowladda soomaaliya inaysan dhici karin doorasho qof iyo cod ah haddana waxaa looga fadhiyaa in dowladdu ay keento qorshe ka bedelan kii laba kun laba iyo toban wax lagu soo doortay ee madaxweynaha haatan talada haya iyo golaha baarlamaan ee jiraba kulamadan maalinta beri ah ama shirka maalinta beri ah ka furmaya caasimadda soomaaliya ee muqdisho ayaa waxaa lagu wadaa inay kasoo qayb galaan wafuud heer caalami ah oo ka kala socda beesha caalamka midowda afrika urur goboleedka igad iyo sidoo kale maraykanka iyo waddamo dhowr oo daneeya arrimaha soomaaliya kaasoo diiradda lagu saari doono ka qaybgalka ama katashiga aayaha soomaaliya iyo waxa doorasho ay noqon karto laba kun lix iyo toban midda ka dhacaysa gudaha dalka soomaaliya iyadoona maamul goboleedyada dalka ka jira lagu wada in maalmaha maalinimadan maanta ay soo gaaraan gudaha caasimadda soomaaliya ee magaalada muqdisho maamul goboleedka puntland ayaa la tuhunsan yahay inuu diiday kulankan oo ka furmi lahaa magaalada kismaayo xilligii halkaasi looga qaybgalaya calimasaarka madaxweyne axmed maxamed islaam axmed madoobe ayadoo cabdiweli gaas uu ku andacooday inaysan u imaanin kismaayo ka qaybgalka shir balse ay u yimaadeen oo keliya ka qaybgalka calimasaar waxaana cabdiweli gaas sidoo kale lagu waday inuu ka baaqsada shirka maalinta beri a lagu waday in magaalada muqdisho uu ka furmo balse wararka qaar waxa ay tilmaamayaan in culays ay ku saartay beesha caalamka ka qaybgalka shirkan oo lagu wada maalinta beriha in si dhab ah uu kaga qabsamo magaalada muqdisho qodobada laga soo baxay shirkan ayaa lagu wadaa in lala taga midka siddeed iyo labaatanka bishani niyo ka dhici doono kaasoo ay wada shir guddoomin doonaan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale xogeyaha guud ee qaramada midoobey banki muun maxamed cabdi afey oo ah wakiilka midowda wakiilka urur goboleedka igad ee soomaaliya ayaa waxa uu sheegay inuu ku hami goon yahay in shirkan waxyaabo badan ay kasoo bixi karaan asigoona dhinaca kala tilmaamay in soomaalida ayagu ay ka tashan doonaan aayahooda kaasi markuu dhaco waxaa suurtageli karta marka inay la ogaado shacabka soomaaliyeed madaxdooda waxay ku fikirayaan fikirkooda ku aadan si doorasho u dhici lahayd iyo doorashada nidaamka noqon lahayd marka waxaan ka rajo qabnaa runtii inay kasoo bixi doonaan shirkaasi markuu dhaca doorashada dhici doonta maxay noqon doontaa sidee u dhici doontaa yaa ka qaybgeli doona sidee la yeeli doonaa
wakiilka urur goboleedka igada maxamed cabdi afay sidoo kale waxa uu baaq u diray galmudug iyo sidoo kale ahlusunna waljamaaca oo maalmihii lasoo dhaafay xurguf siyaasadeed ay ka dhacaysay deegaanada gobolkaasi galgaduuda waxa uuna tilmaamay in laga gudbay xilligii qori wax lagu muquuni lahaa balse haatan looga baahan yahay in miiska wadahadalka la yimaado xilli uu tilmaamay dalka inay kana hana qaaday dowlad beesha caalamku ay aqoonsan tahay iyo sidoo kale maamul goboleedyo wax laga weydiinayaa aayahooda iyo sida ay jecel yihiin inay ku noolaadaan waxa uuna tilmaamay inaysan haatan iyo wixii ka dambeeya suurtagal noqon doonin in dagaal wax lagu muquuniyo sida uu ka dhawaajiyey halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer safaaradda soomaaliya ee dalkaasi yemen ayaa ka dhawaajisay in mar kale dadkii dib looga soo celiyay dalka yemen ay haatan dib ugu laabanayaan ka gadaal markii magaalada cadan ee dalkaasi yemen ay gacanta ku dhigeen dowladda la aqoonsan yahay iyo sidoo kale kooxaha taageersan ayadoona laga saaray kooxaha xuutiyiinta ee kal hore dagaalka halkaa ku qabsaday qunsulka safaaradda soomaaliya ee magaalada cadan waxa uu tilmaamay in ay arrintaasi tahay mid sii murjinaysa xaaladii ka jirtay dalkaasi yemen xilli dadkii soomaaliyeed ay haatan qorshaynayaan in mar kale dib ay ugu noqdaan axmed suudaani ayaa ka dhawaajiyey in xaaladda yemen ka jirta weli ay tahay midaan isbedelin waxuuna ugu baaqay dadka soomaaliyeed ee haatan dib ugu soo laabanaya dalkaasi yemen inay ka taxadiraan xaaladooda amni
ayaa hadda bilaabay inay dib ugu noqdaan dalka yemen kadib markii ay maqleen in dowladda yemen ciidamada cadowah iyo muqaawamadu ay ku guulayseen magaalada cadan inay xoreeyaan oo laga xoreeyay ciidamada hootiyiinta iyo cali cabdalla saalax daacadda u ahaa laakiin runtii inaysan ku degdegin dadka isku diyaarinaya hadda dalka yemen dib ay ugu noqdaan inaysan arrintaas isku degdegin ayaan kula aan ugu baaqi lahayn oo ay joogsadaan waayo weli wadanka yemen amnigiisa ma laisku halayn karo hawadiisii iyo baddiisii iyo barigiisii weli waa xiran yahay dowladda lafteeda cule hadda oo kusoo noqotay magaalada caadan culaysaad badan baa ka haysa sababto ah wasaaradda amniga ee maamul goboleedka puntlandna waxa ay beenisay jiritaanka ciidamo gadooday oo ka tirsan kuwa daraawiishta maamulka puntland xilli maalmihii lasoo dhaafay si ahdaa loo tabinaya arrinta ku aadan ciidamada gadoodka sameeyey ee ka gadoodsan mushaar la-aanta haysata deega ciidanka maamulka puntland gaar ahaan kuwa daraawiishta wasiirka amniga ee maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland cabdi xirsi waxa uu ka dhawaajiyey in arrimahaas ay yihiin kuwo waxba kama jiraan aysan sidoo kale jirin ciidamo gadood sameeye oo ka tirsan maamulkooda waxauna sidoo kale tilmaamay inaysan ka warhaynin maamulka ciidamo mushaar la-aan oo ku sugan deegaanada maamulkaasi uu ka arrimiyo hadalkan waxa uu imaanayaa xilli magaalooyinka boosaaso garoowe iyo gaalkacyaba ay ka dhaceen gadood ciidan kuwaasoo ka cabanayay mushaar la-aan haysatay muddooyinkii lasoo dhaafay waxaana goobaha qaar la tilmaamayay inay ku sameeyeen ciidamadaasi xayiraad muddo saacado qaadatay ayagoona diidanaa in magaalooyinka qaar gudaha loo galo sida ay sheegeen saraakiishaasi ciidamada horboodayay qaarkood waxaa laga dayrinayaa xaaladda buurdhuuba ee gobolkaasi gado sida uu sheegaya guddoomiye ku-xigeenka deegaankaasi xuseen cabdi hilowle waxauuna sidoo haaruun waxauna sidoo kale tilmaamay inay jirto xaalad nololeed oo aad u liidata deegaanadaasi warkan ka imaanaya gobolka gado waxa uu ku soo aadayaa xilli qaybaha ka mida deegaanadaasi dib gacanta ay ugu dhigeen ciidanka dowladda kuwa jubba iyo sidoo kale kuwa kenya ee howlgalka ka wada gudaha dalka soomaaliya ee ciidamo etoobiyaan oo kaabaya waxaana u tilmaamay guddoomiye ku-xigeenka degmadaasi in xaaladda deegaankaasi ka jirta haatan ay tahay mid liidata dhanka nolosha waxa uu tilmaamay inaysan dadka haysanin raashiin waxa uu tilmaamay in helikabtar lagu geeyo waxyaabaha yar ee qutulduruuriga ay ka dhiganayaan dadka ku dhaqan deegaanadaasi waxaana weli xiran sida uu tilmaamayo waddooyinka qaar ee gargaarka loo marsii lahaa dadka ku dhaqan buurdhuubo iyo goobaha ku dhowdhow waxaana ka mid tahay buurdhuubo deegaanadii dhowaan laga saaray xarakada al-shabaab ee dagaalada kala soo horjeeda ciidanka dowladda soomaaliya iyo kuwa nabad ilaalinta u jooga gudaha dalka
shacabkii shacabkii aada iyo aada u gaajeysanay maadaama inkastoo weli raasiinka la bixiyay hadda quraankii oo socdo rajo aad oo dhinacaas hawada ayee w s la dhahay ayaa diyaarad helicopter baa waxu keento oo maalintiiba laba mar ayay wax loo keentaa isbedel fiicanna insha allah waa dadka waa aada iyo aada ayay rajadu fiican tahay hadda xuristii ayaa socota xaafada xaaladda magaalada wallahi way degan tahay amnigeeda aada iyo aada ayuu wanaagsan yahay ciidamada xooga dalka soomaaliya
deegaanada qaar ee lagala wareegay al-shabaab weli waxaa ka muuqanaysa saameyn aan wanaagsanin taas oo hormuud ay ka tahay xanibaad ay ku soo rogeen deegaanada qaar oo aan la gey karin wax gargaar ah iyo sidoo kale cabsi ka jirta goobaha qaar hada oo dhowaan gacanta ay ku dhigeen ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa midowda afrika ee amisom mana jirta cid weli gargaar gaarsiisay goobaha qaar ee ay dib u qabsadeen ciidanka dowladda soomaaliya iyo kuwa howlgalka midowda afrika qaybta ka ah ee ka socda waddamada deriska iyo sidoo kale uganda iyo burundi ugu dambeyn diyaaradaha qumaatiga u kaca ee dowladda ruushka ayaa waxaa la sheegayaa in lagu arkay saldhigyo dhowr oo ka tirsan gudaha waddankaasi syriya kuwaasoo taageero siinayo dowladda bishaar al asad iyadoona beesha ama dowladda maraykanka arrintaasi ay walaac badani ku abuurtay maraykanka ayaa waxa uu sheegay in xaaladii jirtay ay sii murjinaysa arrinta ku aadan diyaaradaha ruushka ee gudaha u galay waddankaasi syriya kuwaasoo garab militari siinaya dowladda bishaar al asad ee dagaalada kala soo horjeeda kooxda khilaafada islaamka isku magacowday ee ka jirta waddankaasi waxa uu maraykanka sarkaal saroo ka tirsan u tilmaamay in laba diyaarad oo ay leeyihiin ruushka lagu arkay gudaha waddankaasi syriya kuwaasi oo walaacii maraykanka u qabay sii murjinaya waxaana maraykanka hore u tilmaamay in laga fiirsado in gudaha waddankaasi ruushka ay ka howlgalaan ciidan ama diyaarado uu leeyahay waddanka ruushka ugu dambeyn dowladda hungari ayaa tilmaantay in korweshiya ay ku xadgudbayso xeerka u yaalla midowda yurub iyadoona korweshiya dad ka soo tilaabay oo muhaajiriin ay gudaha u galeen waddankaasi kuwaasoo doonaya inay kasii aadaan yurub inteeda kale waxaana hungari ay ku tilmaamtay in ay diiwaan la-aan soo galeen gudaha dalkeeda dadkani ka socda ama ka yimid waddamada dagaaladu ay ka jiraan ee ku yaalla ama ka midka ah syriya ciraaq iyo sidoo kale waddamo kaloo dhowr oo ka tirsan caalamka gaar ahaan bariga dhexe warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheera khayaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhegaysanaya waa naga intaa waxaa idiin akhrinayay anigoo maxamed nuur amiin tani intaan mar kale dib u kulmayna warkan warka xiga waxaan idinkaga tagayaa sidaa iyo nabadgelya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh